waxaan leenahay gobolkan aanu ku sugannahay ee jamhuuriyadda somalilan waa nabadgelyo labadii casho ugu dambeysay wax dhibaata ah oo ka dhacay jiidana labadii casho ugu dambeysay haba ilaatee ma jirto wayna xasiloon tahay ciidamada qaranka ee jamhuuriyadda somalilan waxay ku sugan yihiin fariismahoodii deegaanka tukaraqeed meel ka sor xagga hore ee bariga ka xigta toban kilomitr magaalada laascaanood marka hoo socda gudaheeda waxaa laysla dhex marayay afar iyo labaatankii saacad u dambeeyey ama afartan iyo siddeedii saacadoodba war kutirakuteena oo beena oo barobaganda ah oo ay fidinayaan dad wax magarata ah oo ay fidinayaan dad caadaystay ama ay dhaqan noqotay inay dhiigga dadka cabaan dadkaasoo baraha bulshada dhexdooda ku fidinaya war aan jirin oo kutirakuteena oo odhanaya laascaanood waxaa kusoo wajahan wafti ballaaran oo qaramada midoobey iyo eyuda oo shacabka reer laascaanood rabo inay arkaan waxaa leenahay wax alaale wax ka jiraan ma jiraan halkan annagaa joogna oo xukuumadda iyo madaxweynaha wakiilugu ah dalkani waa jamhuuriyadda somalilan dhul ahaan iyo dad ahaanba waxaan leenahay dadka masaakiinta ee maatada ah caruurta iyo dumarka waxaa loogu akhriyeen waxaan leenahay warkaasi dhegihiinu yugeni waa been sal iyo raatoon aan lahayn dadka dibadaha caruurtoodii geystay ee ubadkoodii waxbarashada wacan u haysta ee caafimaadka helaya ee facebookyada brobagandiga soo gelinaya ee ummadda jaawarinaya waxaa leeyahay isla yaabil rabdaan baa lagu jiraa